arrintaas waxaanu aragnaa arrin aan sax ahayn in ciidan dowladeed oo furun ku jira oo cadow la dagaalamaya oo laba dal oo aan xuduud dheer la leenahay loogu talagalay inay ilaaliyaan in la qaado oo loo qaado gobol kale oo isagana isagana iyo gobolka loo qaaday iyo haddii baahi ciidan la yidhaahdo uu ka baahi badan yahay tan gobolka gadow in loo qaado waa arrin aan isleenahay waa arrin la siyaasadeeyey ma ahan arrin ku timid baahi ciidan ku timid sababtoo ah haddii ay tahay arrin baahi ciidan ku timid ciidamadii lagu soo tababaray waddanka eritrea oo shanta kun ahaabaa jooga xamar oo wax shaqa aan loo hayno laleeyahay derbiyaday ka boodayaan oo markii la howlgelin waayey bay maaragtay dadkood qaarkood fakarayaan oo qaarkood xiliyaa qaxootiya tageen waana tageen meel walba kala daadsan oo kala yaacaya sidaa darteed ma jirto baahi ciidan oo gadanta ciidan looga qaado shabeellada dhexe shabeellada dhexe loo geynayo ama galmudug loo geynayo taas waa arrin siyaasadeed qabyaaladeed ku aadan dhacayb kale oo ku jira gobolkan gadow oo u qabo madaxweynaha soomaaliya bacdamaa maalinkii hore uu kaambiin garaynayey ay ka muuqatay afkiisa colaada u qabo gobolkan iyo dadkiisa sababoo markaa la dirinayay ninkii madaxweynaha ahaa oo ka soo jeeda gobolkaas waxaana islahayn haddii uu madaxweynenimadii ku guulaystay wuxuu muusin doonaa soomaalinimo laakiin nooma muuqato ti ayadeeda waxaa noo muuqatay wixii uu qabay weliba ku taagan yahay taas waa mid dhanka kale waa heshiis dhex maray ismaaciil hargeelle iyo axmed madoobe iyo asaga heshiis dhex maray wey taas oo laleeyahay gobolka gadow gacanta waa in loo geliyo axmed madoobe laakiin waxaan u sheegaynaa xasan iyo axmed iyo ismaaciil midna gobolka gadow wax kama qaadi karo kii markii dowladda soomaaliya burburtay ismaaciil wargeelo dowladdiisa waxay qabatay shir la leeyahay soomaaliya oo dhan tala suu geeyey dadkaas la leeyahay maraxaanka waa in meesha laga saaraa waad og tahay dagaalkii nala ku soo qaaday waxaa loo bixisho waagaas muslim iyo maraxaan baa loo bixiyay laakiin maxaa dhacday inaan waxba laga qaadin oo dad kama qabno hadda walkaytaga dhibi mayno oo dad eesheegta ma nihin laakiin waxaan u sheegaynaa haddii xasan hadda asaga iyo axmed iyo ismaaciil labargeelle ay heshiis ku galeen annagu deegaan baa leenahay ciidanna waan haysanaa dhul baaxadlena waan haysanaa awood aan isaga difaacno cid kasta oo nasoo watana waan haysanaa marka taas waa ilaahay mahaddiisa talagalka annaguna waxaa weeye inaanu annagu iskana inta isu abaabulno isku tushino shabaabka aan iska kicinno oo aanu saakow iyo bu-aada iyo jilib iyo dhulkaasoo dhan xoreyno kismayna cadowga degan aan ka xoreyno oo shan iyo tobanka sannadood wada dadka degan shacabka cunaqabateynta iyo dhiigbeedka hantidoodiina boobay naftoodina laayeen inaan ka qabanno heshiiska marka ay galeen waxa ay galeenna waan ognahay waxa anagu aan qorsheynayna waa noo gaar laakiin baahi ciidan oo ciidankaas loo qaadana male waana mid siyaasee saas weeyaadeertaantaan ka ogaay laakiin suldaan gurey gobolka gado marka la eego dhammaan degmooyinkiisa waa kuwo xor ah inkastoo xagga isu socodka ilaa saddex degmo marka laga reebo inta kale ay kala xihan yihiin dhammaanna ay kala siman tahay ee gobollada kale ee dalka ay kala siman yihiin e maxaa ku jaban haddii ciidamada la qaado oo meel kale oo u baahan dib u xoreyn lagu xoreeyo arrintaasu siyaasad miyaan la odhan karaa
waxay joogaan meesha loo wada iyo halkaa markii laysu tiiriyo kun iyo shan boqol ama laba kun oo kilomitr baybay isu jiraan bal qiyaas ciidanka shanta kun oo askari ah oo tababaran oo ciidanka hadda la qaadaya kana badan kana tiro badan kana tababar fiican oo qiyaas sagaashan kilomitr u jira meel laba kun oo kilomitr u jirta bal qiyaas shan kun oo askari oo diyaar oo tababaran oo sagaashan kilomitr u jirta qiyaas jowariya waxay isu jiraan xamar sagaashan kilomitr waxaa laga yaabaa meesha loo wadana inayba ka sokayso toddobaatan ama sideed tahay oo xeebta ay tahay aysan siyaasad ahayn waxaa saddex boqol oo askari oo joogta madaxa weeye xuduudka soomaaliya joogta inta halkaa kharash lagu bixiyo oo diyaarad lagu daabulo oo intaas kilomitr lasii wado sagaashan kilomitr iyadoo shan kun oo askari oo diyaar ay joogto waxaan la miyaan la oran karin siyaasad weeye ilan baahi ciidan annagu dadkaan wada ciidan weeye waan garan karnaa baahi ciidan meesha ka jirta maanta soomaaliya koonfurta soomaaliya gobolka ugu ugu ballaaran waa godow gobolka ugu baxay ciidan badanna waa godow gobolka gobolku ka baaxad wen yahay oo ka far ka ka mugwen yahay buu baahida ciidanna uga weye waad garan kartaa gobolkan laba dowladood oo kala aragti duwan oo kala siyaasada ay laba dowladood oo kala siyaasad ah oo kala aragti duwan buu gobolkan boorar la leeyahay intaasoo meelood bay ka degan yihiin nimanka cadowga ah sidaa darteed gobolkan gobol uga baahi badan oo isleenahay wuu uga baahi badan yahay in ciidan la keeno ma jiro hadday siyaasad weyaaden siyaasad waxay u tahay labada shan kun oo askari oo diyaar ah shan kun oo askari oo diyaar ah baa xamar joogta xamar marka laga qaadana waxaa la geenayaa xaraneene ajoor baa la geenayaa meelahaas u dhadhow wax boqol kilomitr sagaashan kilomitr ah marka taasa waxay sheegaysaa inay siyaasad tahay aysan ahayn baahi ciidan laakiin madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in xasilooni laga gaaro arrimaha khilaafka ee taagan haddii daraf ka mida darafyada gobolka isku hayay arrintan loo arko in xal ay tahay isu soo dhawaashiyeena ay keeni karto soo lama odhan karo waa tallaabo wanaagsan dhinac kale marka loo eego hadda xalka iyo ciidan la qaaday oo isma saarno madaxweynuhu hadduu xal raadinahayo oo dadkan jubbaland wada hadashiinahayo meesha ciidan laga qaada lagama bilaabo waxaa laga bilaabaa nabadayn baa laga bilaabaa iyo wadahadal baa laga bilaabaa wadahadal baa laga bilaabaa iyo wadayeerashada lasoo keeni lahaa laakiin ciidanka baan kaa qaadaya kuwan gacanta kuu gelinaya ciidankiisa axmedmadoobe axmedooba yidhi ciidanka iga qaad aan qabsada gobolka oo baanyuulay aan ka soo galo oo inta gobleya soo mariyo oo alqaalow soo mariyo oo madheera horaan ka soo geliyey iga qaad sawira wuu ka aqbala laakiin waxaan sheegaynaa axmed iyo daba gobolkan anagu difaaciisa iyo inaan maaragtay ilaalinada xaq baa u leenahay awoodna waa u leenahay waa gartay marka idinku qurba joog baa tihiin maxaa hadda idiin qorshaysan maadaama aad aragtaan in ciidamadii horey gobolka u joogay la daabulaynayo baahi ciidan iyo baahi agab ciidanba in gobolka ay ka jirtaana aad ka dharagsan tihiin doorkiina muxuu noqonayaa markan
annaga doorka iyagu waxa weeye waa isku tashanaynaa keligaya maahan warbajoogta iyo dadka gudaha joogaba isku tashti aan gobolkana ay ku difaacanno wax kastoo maaragtay loo baahan yahay oo aan ugu baahannahay hadday dhaqaalo tahay iyo hadday talo tahay iyo hadday ciidan tahayba waa isku tashanaynaa anoona hadda ku dhahaynin waxaasaan soo gadanaynaa iyo waxaasaan haysanaa midna laakiin haddana waxaan anagu go-aansanaynaa gudaha iyo dibaddaba in aan isku tashi samaysano hogaankanaga dhaqanka arrimaha bulshada dhalinyarada aqoon-yahanada ciidamadanada dhammaantano inaan isku tashano gobolkanagana aan difaacano gumaystaha iyo argagixisada kor taaganna aan iska kicino marka wax dhibaa arki mayna haddii aan laydno waxaana guushana waa gaaraynaa cid kasta oo ku aaminaysa inay soo gobolka godow ay dan ayadu ay leedahay ka gaartana ka gaari mayso waxaa kaloo soo haray xasan sheekh xasan sheekh ma la dhigi karo hadda madaxweyne weeye waa nin qabiili ah wey nin qabiili ah wey sababtoo ah waana nin soomaaliya inuu burburiyo mooyaane inuu meel gaarsiiya rajo laga qaban weeye waa ogtahay heshiisyada ula gala imaaraadka waa ogtahay qaabku hadda u dhaqmaayo qaab qabiil inay tahay waad ogtahay maamuladii dalka oo markuu isagu imaanaya isku xirraa inaysan maanta jirinin waxaa meesha ka baxay deen cafiskii waxaa ka baxay mushaaraadkii shaqaalaha rayid ciidamadu qaadanayeen waxaa ka baxay waddanka horumarkiisii waxaa ka baxday waddankii oo soo kabashadiisii oo adduunka uu dhubsanayay maanta waddanka soomaaliya waa waa go-doon wey jabuuti wuu go-doon u yahay ismaaciil cumar geelo uu waddanka soomaaliya maanta go-doon u yahay meesha hadda uu geeyeyna waxay noqonaysaa meel fog oo laga soo saari karin oo sagaashan iyo kowdii iyo iyo waxay u dhexeeyey ki intii udhexaysay meeshii uu joogay buuxiyey waddanka ninkaan hadda marka lama dhigi karo madaxweyne weeye midda kale aniga arrintan uu leeyahay soomaali heshiis iyo dunidan heshiis laa been buu ka sheegay taas waana beenlow weeye been buu ka sheegay sababtoo ah soomaali heshiisa iyo maaragtay dunidan heshiis laa waxba kama jiraan dunida deriska nala oo hadda example ethiopia iyo kenya oo deris nala heshiis lamaa dunidana ay noogu sokeeyaan waxaa kaloo uusan heshiis lahayn puntland iyo koonfur galbeed iyo jubbaland horta midna heshiis lama keliya maanta gacantiisa waxaa ku jira galmudug iyo hirshabeellaa ku jira bes gobol kaloo gacantiisa ku jira male iyo ninkaada daalimka oo axmedoobo kismaayo aan dhaafi karin oo isaguna uu goodinayo waa ninka ra-iisul wasaarihii jarmay isugu daray nin boqol kilomitr deganayn ninkaan markaa nin siyaasiana ma ahan nin soomaalina raadinayana ma ahan ereyga soomaali xor soomaali nabada iyo dunida nabada waa erey ku khaldan wuu been ka sheegay hal uu ka raadin karo gobolka jubbalandna ma ahan hadduu hal ka raadinayo odaynimadu saas ma ahan odaynimadu waxay ahayd inuu daraf hore arko odayaasha reer jubbaland oo lasoo barakaciyo oo gadan iyo ilaa xamar daadsan inuu la kulmo aragtida ay qabaan inuu dhegaysto markuu dhegaysto axmed iyo gruubkiisa wuu dhegaystay oo xamar bay ugu yimaadeen oo way la kulmeen inuu dhegaysto kadib markaa inuu guddi u saaro heer wasiirra leh oo wasiir hogaaminayo nimaan ra-iisul wasaare ma ahay may ra-iisul wasaare inuu hogaamiyo ma aha ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa kasoo jeeda waqooyi hogaamiyo wasiirro golo wasiirra isku daro golo xildhibaanna ku daro halkaas odayaal dhaqameed ku daro halkaasay ahayd in laga raadiyo waxa la yidhaahdo khilaafka jira iyo wixii sida wax loo qaban lahaa laakiin asaga axmedow inta la kulmay inuu yidhaahdo axmedow gobolka adaa kugu wareejiye haddana uu qorsheynayo inuu inta kismaayo tagan soo xambaaro waxaan u sheegaynaa axmed iyo xasan midna gada ma imaanayo xasanna gada ma imaanayo annagu haddaan nahay reegado hal qof oo axmed iyo asaga xasan iyo axmed waa ka socda noo imaan maayaan gobolka gado gobolka gado wuu isu tashanayaa waxaana waa cashuurtanada iyo waxaa qurbaha naga joogaba waa isku tashanaynaa awooddanada ciidan iyo iskutasawalba dowladda soomaaliyeed ilaa dowladda maxamed saad ilaa maanta hal dowlad oo aan ka helay waxyaalaha adduun gobolladu ay qaybsanayaan khayraadka ama dhaqaalaha la qaybsanaya ma jirto billa soomaaliya hal wax laga soo gaaray ma jirto laba boqol oo kun oo degmada baareere hadda fatahaad intay ka dhacday la keenay wa-da weyn qaylaha ka dhacday baa gobolka gobolka geda ka soo gaaray ilaa iyo sagaashan iyo kowdii cid kastoo madaxweyne noqoto ama cid kastoo ra-isul wasaare noqoto xitaa kuwa ka soo jeeda gobolka ayagoo madaxweyneyaal yihiin ra-isul wasaareyaal yihiin weligeed gobolka waxba kama soo gaarin intaasna waa noolayn mana ba-ayno ilaahay baan leenahay waana isku tashanaynaa kalsoonina waxaan ku qabnaa xasan iyo axmed inaan ka guulaysanino waysan waxba noo dhimi karin waa hadda aragtida ay wadaan oo ah waa isku maxaan ku rahdaa annagaa gacanta gelinayna iyo isxambaar baan ku imaanaynaana been bay ka sheegayaan isxambaarna ma samayn karaan noomana imaan karaan waxay noo dhimi karaan waxaa noo dhiman annaguna xoraynta aan iska xoreynayna nimankaan dhexdeenna markaan ugu leedayna gobolka naga dhexdiisana waan iska xoreynaynaa isu socodkiisa degmooyinka kale oo nagu xeeran oo jubbada dhexana annaga waaji naga saaray inaan xoreyno iyo shacab dowleedba maadaama aan jubbaland nahay xor nahay dadka maaragtay ugu awooda badan ama ugu manjoritisan aan nahay marka ummadda kale oo dhiban oo lagu dhibay jubbalandna waxaan rajaynaynaa inay ka bixi doonaan haddii aan la dhegmo gobolka gadana ay isugu yimaadaan si ay uga qayb qaataan halganka iyo maaragtay maxaanku dib xoreynta gobolka jubbaland dhexe iyo jubbaland jubbaland oo dhanba marka insha allahu dhibaataan ma dhacayso xasan iyo axmedna waxaan u sheegaynaa inaysan kusoo ongoomin aragtidooda foosha xun oo odhanaysa jubbaland ha loo geliyo gobolka gado gacanta gabar maaha jubbaland gado maaha gabar la meersanayo oo nin la siinayo maaha gobol baaxad leh oo dad qayim ah oo nool oo nafa ku jirto oo awood leh ay degan yihiin wey uusan aqoonin markuu yimaado u baran doonaayo markuu arko ficilada uu samaynayo markii looga jawaabo markaasuu xasan hurdada u hurdaayo hurdada ka toosi doonaa marka intaasaan leeyahay adeer wax dhibaataana kaa baqi mayno waana isku tashanaynaa haddii aan le aad iyo aad baad umahadsantaha suldaan gurey